بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله أن كل حجرني قصة لوط عليه السلام عشر كان وعشر كطمناد وحا إنه كصوب حني آياته سورته أين مارت سوق آدني إلى السقال سورة دود oo allah subxaana wa tacaala qisatu luud oo ka- inoo eh, inoogu sheegay ayaanu ka soo baxnay waana qodobka saddexaad ayay ahaayeen oo aayadahaasoo dhan hal qodob baan ka wada dhignay oo qodobka saddexaada waxaan kaga hadlaynaa qodobkan insha allahu tabaaraka wa tacaala afraad ee oo aan usoo gudbaynaa marka qisadii inaynu khulaasayno oo wixii aayaduhu ina tusayeen waa soo sharaxnay marka khulaasa unbaa inoo hartay inaan markaa qodob qodob inta u dul istaagno khulaasayno iyo qaabkii dacwadaasi ay u dhacday iyo meeshii ay ku dhammaatay qodobkan marka waxaan ka dhigaynaa casharkan tobnaad waxaan kusoo qaadanaynaa qodobka odhanaya dacwatu nu dacwatu luud calayhi assalaam eh, qowmahu ila atawxiid إلى عبادة الله وحده نبي الله لود عليه السلام sidii nebiyadoo dhan ahaayeen oo ambiyadii ilaahay soo diray oo dhan min awalihim ilaa aakhirihim waxa ay ummadooda uga bilaabi jireen an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh dacwada waxay ka bilaabi jireen towxiidka sida allah inoo caddeeyey walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquut iyo aayaddii kale wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun idan marka dacwat alambiyaa walrusul wa addacwa ila altawxiid ilaa cibaadat illaahi waxdahu lanna ummadda ilaahay wax u abuurtay inay caabudaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun cibaada loo abuuray wax kale looma abuurin maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun in allaha huwa arazaaqu dulquwati almatiin idan marka sidii nebiyadii hore ahaayeen iyo kuwii ka dambeeyey ilaa nebi maxamed laga soo gaaray calayhi salaatu wassalaam nebi kasta ummaddiisa wuxuu ugu yeerayey ilaahay keligii caabuda watrukuu maa yacbudu aabaa'ukum wixii aabbayaashiin caabudayeen isaga taga taas ayay kulligood isugu yeeran waayo waa xaqu llaahi cala alcibaad sida xadiidkii mucaad atadri maa xaqu llaahi cala alcibaad nebigu ku yidhi qaala allah warasuulu aclam qaala xaqu llaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushriku bihi shay'a ilaa aakhiri alxadiid idan nabiyullaahi luud calayhi salaam wuxuu uga bilaabay dacwadii dacwadii markuu uga bilaabay wuxuu yidhi ibnu kathiir raximah llahu tacaala nabiyullaahi luud calayhi salaam dacwadii buu ka bilaabay towxiidka iyo caqiidada iyo cibaadatullaahi waxdahu buu ugu yeeray markuu cibaadadii u caddeeyey oo towxiidku ugu yeeray oo caqiidadii iyo ilaahay keligii in la caabudo u bayaaniyey ayuu markaas waxyaalihii ay samayn jireen oo fawaaxishta ahaa wixii ugu xumaa oo ugu waaweynaa ayuu kala hadlay waayo qof xumaantaa ku dhex jiraa ilaahay ma caabudi karo waayo dariiqi ilaahay ma u hayo dariiq ilaahay buu ka leexday marka waxaa la yidhaahdaa macnaha haddaa rabti inaad ilaahay caabudid waa inaad samaysaa wax la yidhaahdo attakhliya macnaha marka hore waa inaad ka dhex baxdaa waxa weeye xumaanta waa inaad ka dhex baxdaa attakhliya wataxliya bay dhahaan macnaha awalan xumaanta ka dhex bax thaaniyan quruxda iyo wanaagga u gudub oo cibaadada la imow ha marka waa culamada qaarna waxay dhahaan attasfiya watarbiya macnaha marka hore istaskiyee oo xumaanta iyo qurunka ka dhex bax markaa ilaahay caabud allah subxaana wa tacaala caabud markaa oo ilaahay keligii u go oo mu'min noqo oo sidii ilaahay kuugu talagalay oo uu kaa rabay la imow laakiin xumaan iyo qurun baan ku dhex jiraa ilaahayna waan caabudayaa dee wax soconaya maaha marka sidaa daraaddeed ayaynu arkaynaa eh, sidoo kale shucayb baan arki doonaa huud baan soo marnay ambiyadoo dhan markay tawxiidka ugu yeeraan iyo cibaadada waxay ku xijiyaan wixii markaa xumaana oo meesha tiilay ama sanamyo la caabudaya ha noqoto ama hawaaxish la samaynaya ha noqoto wixii aan ilaahay raalli ka ahayn ayay markaa dadka ka nahyin jireen idan waxaa laynoo sheegay marka qowmuluud dhowr arrimood oo waaweyn ayaa qur-aanka laynoogu sheegay inay samayn jireen oo uu ka nahiyey saddex arrimood buu maaragtay u tilmaamay awalan midda ugu horreysa waa al- waa liwaadka waa faaxishadaas xun oo nin uu waxa weeye nin wax ka raadinayo oo lagu imtixaamay inay wixii ilaahay u abuuray inta ka tageen waxa weeye ay aadeen raggii inay wax ka doonaan Mhm. waxa weeye waa tuu meelo badan aynu ku soo marnay waxa weeye taatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun waa inagii soo marnay ainakum lataatuuna arijaala shahwata min duuni nnisaa waa inagii soo marnay raggii baad aadaysaan dumarkii ilaah idinku talagalay watadaruuna maa khalaqa lakum rabbukum min aswaajikum ma ka tegaysaan dumarkii nadiifka ah oo ilaah idii abuuray oo wanaagga laga helayey oo awlaadda laga helayey oo naxariista laga helayey inta ka tagtaan miyaad waxaad dooranaysaan wax xun meel loogu talagalay gebigeedaba inuu in maaragtay wasakh iyo xaar iyo waxa weeye suuliga la geeyo miyaad wax ka doonanaysaan miyadan xishoonayn oo waxa damiirkiinnii baa dhintay miya qofka haddii damiirku dhinto waa finish wey, eber buu noqonaya wax uu kala garanayo ma jiro xadiid baa jira marka nabiga xadiidka imaamu muslim ay wariyeen wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam tucradu alfitan cala alquluubi ka cardi alxasiiri cuudan cuuda waxa weye qofka fitanka qalbigiisay ku dhacaysaa sida markii ay eh, la samaynayo bahalkan salliga iyo sijaayadda iyo la yidhaahdo oo ay dirmaha ka sameeyaan cawda laga sameeyo xabad xabad sida la isugu dhejiyo ayay fitankii iyo xumaantii qofka qalbigiisa xabad xabad u gelaysaa oo uga daba imaanaysaa ilaa quluubtii ay noqoto laba qalbi laba nooc noqdaan waxa weeye mid waa qalbiga mu'minka ahoo waxa weeye abyada ayuu noqonayaa buurta cad oo kale buu noqonayaa oo aan wax fitanaba gelaynin waxa weeye oo allah subxaana wa tacaala ilaaliyay waa qofka mu'minka ah qofna qalbigiisii wuxuu noqonayaa waxa weeye aswada mirbaadan kalkuusi mujakhiya wuxuu noqonayaa dheri inta dabka marka lagu karsado waa kan madoobaada marka haddii la gembiyo dheri madow oo la gembiyey buu noqonayaa laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara buy ilaa maa ushriba min hawaah wax macruufana ma garanayo xumaanna ma inkirayo ilaa maa ushriba min hawaah wixii hawadiisu waafaqdo unbuu qaadanaya idan marka qoomkan waxa weeye qalbigoodii baa baaba'ay faaxishada xun oo liwaadka ah ayay waxa weeye barteen taasay waxa weeye marka uu ka nahiyey midda labaad oo iyadana aad u liidatay waxay ahayd oo qur-aanka eh, eh, allah inoo sheegay waxa weeye wataqdacuuna asabiila waddadii bay jarayaan oo wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximah allahu tacaala waddaday goynayeen oo laba macnaa lagu fasiray waa inagii soo marnay marka haddaynu waddada ka dhigno dadkii waddada masaafirka ahaa jidka inta u galaan bay xoolahana ka furanayaan iyagana fara xumaynayaan dhibaato u geysanayaan marka qutaacu dariiqna waa min alkabaa'ir oo qofku waxa weeye dariiqa hadduu gooyo dadka maraya oo ibnu sabiilka ah waddada haya markii dariiqa lagu dhibo waa min alkabaa'ir waay waa dhibaato weyn waay waxay kaloo la imaanayeen wataatuuna fii naadiikum almunkar muxuu yaha munkarkan ay kula imaanayeen golayaashooda waxay yidhaahdeen culummadu sida ibnu kathiir iyo uu tilmaamayo waxa weeye golaha ay fadhiyaan meelaha ay isugu yimaadaan naadiga waxaa la yidhahdaa meelaha dadku isugu yimaadaan oo suuqa ah oo waxa weeye ay meesha ay fadhiistaan oo waxa weeye isaga sheekaystaan halkaas iyagoo fadhiya oo waxa way sheekaysanaya bay labalaba isku qabsanayaan dariiq meesha bartooda isku fuulayaan oo nin walba kuu rabo kaale aan ku fuule buu leeyahay bartaasay isku fuulayaan mana ay kala jeclayn ceebna uma arkaynin caadi bay u noqotay caadi ayay u noqotay arrintaa xumaanta ah sida xoolaha waa ka liiteen waxa marka ibnu kathiir waxa uu leeyahay inhum ilaa kal ancaam bal hum adalu sabiila aayaddaa u soo qaatay sababtu waxa weeye waa xaqiiqa wey bal hum adalu sabiila waayo xooluhu waddadii ilaahay ugu talagalay bay ku socdaan ee waddo khaldan ma ay qaadin arki maysid rati rati fuulaya iyo dameer dameer fuulaya iyo orgi orgi fuulaya iyo dibi dibi fuulaya midna ma arkaysid xayawaanka oo dhan ma arkaysid wax maaragtay lab oo wax iska raadinaya ma arkaysid waa lab iyo dhadig idan marka in waxa weeye bal hum adalu sabiila weeye ayay noqdeen marka marka xumaantaasay golayaashoodii kula imaanayeen marka saddexdaa camal oo xunxun innahum kaanuu qowma saw-in faasiqiin buuya allah subxana wa tacaala marka fisqi bay samayn jireen xumaan oo dhan bay samayn jireen nebigoodiina waa ka diideen markii caqiidadii iyo tawxiidkiina waa ka diideen oo waa ku gaaloobeen ibnu kathiir wuxuu leeyahay kulligood waa ka diideen walaa rajulun waaxid hal nin xataa ma rumayn baa leeyihi ilmihiisii iyo gabdhihiisii iyo baa rumeeyey baa leeyihi hal nin xataa ma rumayn baa leeyihi allahna waatuu inoo caddeeyey waxa weye fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin marka iimaanba lagama helin famaa wajadnaa fiiha kayra beyti min almuslimiin gurigiisii oo weliba xaaskiisii ay iyaga ka mid noqotay ma ahee wax muslimiinaba lama helin mu'miniinna lamaba helinba waayo iyadu munaafiqnimay samayn jidhayoo waxa weeye muslimad bay isku tusaysay laakiin kuwaanay hoos kala socotay daahirka muslimad bay ahayd uurkana gaalnimay ku qarsanaysa idan halkaa marka waxaa inooga caddaatay nabiyullaahi luud calayhi salaam caqiidadii iyo tawxiidkiina uu ugu yeeray xumaantii iyo munkarkii meesha yiilayna waa uu ka nahiyey marka qoomkaani qoom khariban oo xumaantaa ku caanbaxay bay ahaayeen wuxuu tilmaamaa cabdullaahi ibni cabbaas waxaa laga wariyey inuu wax badan tiriyey oo ay samayn jireen oo xumaana oo ay ka mid tahay inay ma aragtay dariiqa goyn jireen inay dadka hadday wada safraan kuwa ay la socdaan khayaami jireen waxyaalo badan xumaan badan inay samayn jireen idan marka wataatuuna fii naadiikum almunkar xumaan oo dhan baa soo gelaysa halkaa marka markay xaaladdii istaagtay nebigii ilaahayna ay diideen ayay waxay isku dareen inay nebigiina diidaan una hanjabaan oo ay gaadhay arrintii inay yidhaahdaan lain lam tantahi yaa luudu latakuunanna min almukhrajiin waa kaa saaraynaa magaalada oo waa lagu musaafirinayaa haddaadan ka joogsan waxaan oo aad ceebtayda aadan ka aamusin maxaa uga hadlaysaa xumaantayda u sheeg sheegaysaa wa kabacdina iyagii baaba iskula dardaarmay inay ka saaraan ninkan magaalada oo yidhaahdeen innahum unaasun yatadaharuun oo hadday isdahireen oo xumaantii diideen ma cid bay wax u dhimeen macnaa maxay xumaanteeda noola samayn waayeen baa lagu haystaa waatuu qataata yidhi waxay ku ceebeeyeen waxa weeye bikayri ceybin haa waxaan ceeb ahayn ayay ku ceebaynayaan seebaad waxa weeye xumaanta annagu aan samaynayno aad u diidaysaan ma nala samaysaan wey oo haddaad adigu cadaab ku socotid ma cadaabta ila galbaad qofka odhanaysa waa dhibaato weyn wa halkaa markay arrintii gaartay aakhirkii ugu dambeeyey ayay waxay dalbadeen oo luud ka dalbadeen i'tinaa bicadaab illaahi in kunta min asaadiqiin noo keen bay dheheen cadaabka aad sheegaysid haddii aad adugu run sheegaysid cadaabka noo keen annagu waxaan kama tegayno adigana ku rumayn mayno mana yeelayno marka cadaabka noo keen ayay yidhaahdeen mar hadday marka arrintu halkaa istaagto oo ay cadaab dalbadeen wax kale uma harin nebiyullaahi luud calayhi salaam inuu ilaahay baryo mooye marka ilaahay buu markaa baryey rabbi insurnii cala alqowmi almufsidiin marka sidii looga ajiibtii u dhacday oo jawaabtii allah subxaana wa tacaala nebiyullaahi luud ilaahay waa ajiibay isla markiiba marka qaabkay u dhacday iyo waxa weeye siday malaa'igtu ugu yimaadeenna insha allah qodobka dambaan ka dhigaynaa waxba dheerdheerayn mayno marka halkaa waxaa inooga caddaatay qoomkaasi qoom dhubay maxaa marka xikmadda ku jirta maxay tahay in laynooga sheekeeyo oo intaasoo aayadood oo qur-aan ah waxa weeye lasoo celceliyo waa taxdiir innaga laynooga digayo xumaanta noocaasa laynooga digayo dad badan baana maanta waxa weeye arrintan dhibaatadaani taabanaysa bal waxa weeye wax ka badbaadaya dadkan maanta gharbiga jooga oo dhulka gaalo jooga say uga badbaadaan baaba adagba haddaad akhi adigu ka badbaadidna ilmahaagu say uga badbaadaan baaba adagba waayo ilmahaagii baa maanta loogu dhigayaa iskoollada